maxaabiistaas oo maxaabiistaga ahayd ahayd maxay ahayday shabaabkii duulahanka usoo qaaday puntland goobaha ay kamid yihiin maxay ahayday garacad iyo meesha la yidhaahdo toga suuj iyo garmaal iyo maxay ahayday goobtii saddexaad oo la yidhahdo dhinabaar oo dhinaca badarbayr ah waxa weeye maxaabiistaas shabaabka oo dagaalka lagu qabtay waxay dhan yihiin tiradooda sagaashan iyo toddoba waxaanay ku xiran yihiin oo la geeyey xabsiga dhexe maxay ahayday gobolka nugaal maxkamadda ciidamada iyo hay-adaha baaristu waxay ku jireen muddo bil iyo dheeraada inay soo gebagabeeyaanin ama ay baaraaniin eedahooda iyo wixii fardibeedka ay galeen iyo wixii eedaha iyo wixii gal dacwadeed ahaa waana la dhamaystiray haddeer dhamaystirkaas waxa weeye maxay ahayday baaritaankooda waa soo gabagaboobay kadibna waxay diyaar u yihiin maxkamadduna diyaar u tahay dawladduna diyaar u tahay in wixii sharciga magaradka u dhici ka mutaystaan la mariyo waxa yar ka bacdina yar sida aanu ballantu ahayd in maxkamadda lasoo taago sagaashan iyo toddobada lahor keeno nin walba wuxuu ka mutaysto uu helo ayaana balantu ahayd iyadana hawshooda halkaasay maraysa waxayna tahay waxa weeye hadda anigu shar cusub u jiro sharci legala oo caalamkao dhan kaka ka dhexeeya ama puntland ay leedahay baa jiray shabaab ama ummaduna dee waxa weye qof kastoo dambiila ah qaangaar ma noqon karaa arruga noqon karaa ninkii qaangaara nadaan buu leeyahay u degsan ama shareecaddu xataa ay tilmaamaysaa ninkaa qaangaarahay nadaan u degsan buu leeyahay dee waxayna tahay sharciga carruurta shuruucay leeyihiin waxa weeye qofku dembiga qayb buu ka noqon karaa laakiin lama lama mid aha ninka qaangaarka ah sidaa darteed ninka qaangaarka wuxuu mudanayaa faldimeedka uu galay oo shabaabnimo isagoo hawlgal dagaal ku jira ayuu mudanayaa ka carruurta isagoo laftigooda hawlgal dagaal ayuu ku jiray oo lagu qabtay mid walba sawir baa laga hayaa hase ahaatee waxaa la waafajinayaa nidaamka carruurta oo ninka qaangaarka ciqaabta mudanhayo ma uu mudanhayo shuruuc udegsan baana la marinaya iyagana waxa weeye raggaa qaangaarka ahayn waxaa la geeyey meela xabsiga meelo ka gaara baa la geeyey laguna daray kuwii qaangaarkaa ama kuwii shabaabkaa hore u jiray oo la xakumay si fiican baa loo dhaqanqeliyey si fiican baa caafimaadkooda loo sugay si fiican baa dad culimaa oo waxa kala geliya kashuba maxay ahayday loo geeyey